hay-adda hormuud salaam foundation ayaa magaalada muqdisho kusoo gabagabaysay mashruuc qalliin loogu sameynayay in ka badan toddobaatan caruur oo wadnuhu duleelo mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka isbitaalka soomaali suudaneys iyo hay-adda hormuud salaam foundation kaasoo loo aadi jiray dalka dibadiisa gudoomiyaha hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cismaan ayaa ka waramaya caruurta ka faa'iidaystay mashruucan caruurta ka xanuunsan wadnaha ee joogta dalkeen way badan yihiin inkastoo xanuun kala duwan yihiin marka aaday muhiim u tahay in caruur ilaa iyo hadda mataqaana todobaatan ku dhow loo sameeyey mataqaanaa daweyn oo ay ay xanuunkii ka bogsadeen oo ay haysteen waxaan rabaa in aan mahad celiyo muddada aid oo ka timid dalka u k oo runtii barnaamijkan xooggiisa mataqaana suuro gelisay inuu qabsoomo dhakhaatiirta nooga yimid dalka turkiga oo ayaga mataqaanaa shaqadan ku qabanaya si mutadawacnimo ah arrintaas waxaa ku jirta cashara ku jiro annaga haddaan nahay markaa soomaalidana nala ka raba in wax ku qaadano raggan waxay ka yimideen turkiga magaalooyin gobollo kala duwan qaar ka mid mas-uuliyiintii kasoo qaybgalay gabagabada mashruucan ayaa hay-adda hormuud salaam foundation ku ammaanay kaalinta ay ka qaadatay daweynta caruurtan ayaa daalina meeshaas ka sii wada hormuud salaam foundation na waa la garab taagan yahay hormuud ay ku tiirsan tahay iyo kamariyaasheeda maanta waa maalintii labaad aan imaanayo oo muxuu ahaay isbitaalkan aadkii aadka u weyn soomaali suudaneys lagu qabanayo waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaa hay-adaha samafalka ah ee nooga yimid u k cudurada wadnaha oo caruurta waxaa waa waxaa waaya prevalensigooda boqolkii cunug oo dhalato oo soomaali ah mid ka mid ayaa ku dhasho waxaa laga yaabaa isbitaalkan aan joogno caruurta soomaaliyeed ee ku dhalata xanuunada wadna duleelka ee markii hore loo qaadi jiray dalka dibaddiisa ayaa hadda lagu daweeyaa dalka si meesha ay uga baxdo safaradii dalka dibaddiisa